waliba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayha kabadadahayana xarumo caafimaad oo sida gaarka lanleeyey iyo ona lakuduulow baahiyo caafimaad ee ku jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya si bulshadan helaan adeegyo caafimaad oo tayi leh isbitaalka iishee magaalada baydhabo waliba kumid ayaa xarumo caafimaad koo dhowaan lakurgeliya magaalada baydhaba kaasoo yoosheeneenhana kumid a ganacsatada deegaanada koonfur galbeed hagujeeda walibana uu sabiyey adeegyada caafimaad intiyo badan si unan ogaana adeegyada caafimaad ee uu sabiyo iyo dhakhaatiirta koolgalaas isbitaalka iyo sababta sheentay in magaalada baydhabo lagu hirgeliyay iyo waliba uun walku weydiinay doctor isaaq maxamed ibraahim oo kumid ah dhakhaatiirta isbitaalka isbitaalka maybaa la furay sagaalkii novembar mayba kayaale degmada baydhabo gaar ahaan xaafadda horseed isbitaalka baahida liin aasaasi maybaa ku mid haytay haddii la argay baahida magaalada ku jirta oo la damacintil dabool baahadaas oo ay ku mid yihiin dhakhtarka lafaha oo niifadii dhakhtar suudanes ah iyo dhakhtarada haweenka oo magaalada aanka elalka saudi tores fahma iyo dhakhaatiir kale oo badan oo qalimaadka ku mid editor aadan cabdiqaadir iyo dhakhaatiir kale oo isbitaalka fadhiyaas qaybashi shalbadelen dhakhtarka caruurta dhakhtarka cudurada guud walaasna ku hele isbitaalka oo linktar galgaabo kale u sameeyo oo jiraan baaritaano guud oo magaalada horta ku jarniga gaar ku jariba oo haddii la koriyo la casriyayo ku mid yihiin raajitooyinka e c g-ga iyo iyo cudurada olkabaaro uurku jarta oo ku midayey altrasonka iyo mashiino kale oo casri oo isbitaalka yaalan oo sanadkan kordhiya magaalada degmada baydhabo isbitaalka mayba shaqeeya labaatan iyo afar saa seven days oo isbuugi dhown ma shaqeeya isbuugi dhown labaatan iyo afar saa kasta furan yahay migi maalin mayba shaqeeya markasta liimbaahdo emergency xaalado emergency ku jawaaba isbitaalka meel kasta ku dhiyaan marka taasa shaqeeya dhakhtarkan koreya oo isbitaalka kuhulgalow oo anahay dhakhtarka cudurada guud daraal medicine maybu ahaa shaqeeyey toddoba maalmood miigi maalin rooga dhakhaatiir kale oo isbedelaha soo jarta oo interalmrisi kumidda editor cabdikaafi dhakhtarka cudurada general surgeryga editor aadan cabdiqaadir oo ku howlgala isbitaalka isha may kale kumid ah dhakhtarka lafaha orthopedic surgionka oo leeraw doctor abubakar oo suudanis ah iyo ditoreysada cudurada haweenka iyo dhalmalaanta ee ditoreys fahma oo iyana shaqeeyaskumid ee dhakhaatiirta isbitaalka dhakhtarada magaalada makua sokortiin shaqeey jirti laakiin banaanka walbarshe oo zaaid in aadi oo master haddaa diyaaride ku koyti iyana mayba shaqeeysi ahaan toddobada maalmood oo labaatay farsaa isbitaalka ayaa roogda hayganka ata dhakhtarada cudurada iyo daawayaas mayba howle isbitaalkan gaar ah mee wal public ah walaabo kala jaraan oo dadka aan awoodn oo tabardaron liinka taragalya oo isbitaalka guunan ah laakiin badana may badanyihiin isbitaalaadka khaasan dhanka kale doctor isaaq maxamed ee waliba uuse sheegay in bukaanada koyow isbitaal ka badanayo iyin haanu hiraynin la dareerna sadayo tacaaladiyo caafimaad balse layaab lanagadaas markii ogaadaan dadkanka badan oo haddaana bowdaay cuduradanka badan yo ku cabadayan oo dhibaatada magaalada ku jarta oo deegaankeena ku jarta oo dadkan badayiin dad oo reer guuraa ah oo isla socod yo iyadan yari cuduradanka badan oo dad dadka ku cabadayan intii un haddanta roogni un qaabilnimay la xiriireen cudurada la xiriirata walaala raw gastroenterology badayiin oo beerka iyo caloolada badan iyo oo calooladaas marar qaar iyaba malaariyada kuma dhata iyo oo sheenas intii beerka dhibaatayta ama dad qaba agaarisho oon isku warhayn oo kale oo iyo iskula noolayanoo madii xaaladiyo ha kusii doortala kooyaan oo markii calaamadoo yariin kooyane oo madii dhibaatada zaa'ida kooyaan may kale kumid ee walaayaba oon hadda aragnay oo ka badan dadka oo ku cabadaantaniga kooyeen qof oo isku socdo oo caafimaaddiibana ku warhayna oo dhigi kardho may kulliya madaga ku dhuuriya taasa madaga ku dhuuriya daawo malaariya qaadi walaasaas daawo walna oo tarwaay toob la fikiray may baqaba qofkaas diikar oo waqti dheer qaaday koroniga oo waan usuun ku warhayn badii isaalka weeliin sheegan marka qaar taas leedahay